إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد وليال إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة محاضرة نوحي قصة سنتهي بر الوالدين ووجوب طاعتهما yacni in loo baarinimo sameeyo labada waalid iyo in ay waajib tahay in waalidka la adeeco fii taacati illaahi caza wajalla ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu ka hadlaayay xaqiisa ah in keligii la caabudo subxaanahu wa tacaala wuxuu ku xijiyey bixaqi alwaalidayn labada waalid in loo wanaag sameeyo labada waalid in loo baarinimo sameeyo labada waalid xaqa ay kugu leeyihiin inaad gudato alla wuxuu ku xijiyey xaqiisa qabla kulli shay markuu xaqiisa sheegay mubaasharatan wuxuu ku xijiyey xaqu lwaalidayn wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaanan alla caabuda waxnana ilaahay ha la wadaajina subxaanahu wa tacaala wa bilwaalidayni ixsaanan labada waalidna u wanaag fala waxay culamadu usoo qadaraan fi tafsiir wa bilwaalidayni ixsaanan ay wa axsinuu bilwaalidayni ixsaanan wanaajiya labada waalid wanaag macnaa wanaag ula imaada oo labada waalid waxa weye yani wax wanaagsan kula dhaqma xaqa waalidka guta aayaddaas waxaa loo yaqaanaa aayat alxuquuqi alcashara allah subxaanahu wa tacaala fii hadihi alaaya wuxuu uga hadlay toban xaq xaqa ugu horreeyana waa xaqullaahi caza wajalla oo ah keligii in la caabudo subxaanahu wa tacaala xaqa labaad ee ku soo xiga waa xaqu lwaalidayn wa bilwaalidayni ixsaanan labada waalid ixsaan u sameeya ilaahay subxaana wa tacaala aayaddaasi wuxuu faray in labada waalid ixsaan iyo walaag lagula dhaqmo wuxuu kaloo yidhi alla fii aayatin ukhraa qul tacaaluu atlu maa xarama rabbukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-an wa bilwaalidayni ixsaanan inaadan ilaahay waxba la wadaajina labada waalidna aada ixsaan u samaysaan في آية أخرى وحي الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك وحال قفصر قضى أمر ووصى أن وحكم وقضى انت هو الغفصر انت هو تفاسير وضبه حقيقة تفسير غلطنكم الجيرو وتفاسير هل معنى كوة دعيسة oo ujeeddaduna ay tahay alla wuxuu dardaarmay oo amray oo xukumay inaan la caabudin ilaa iyaah asiga maahan cid kale inaan la caabudin wuxuu kaloo alla faray wa bilwaalidayni ixsaanan labada waalid in ixsaan iyo wanaag loo sameeyo imaa yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uf haddii labada waalid ay gaarhaan agtaada da'da ay gaarhaan da'da weyninka hadday gaarhaan oo dad waayeella ay noqdaan ilaahay uu soo gaarsiiyey labadaada waalid oo waayeella ah ama midkood alla wuxuu yidhi falaa taqul lahumaa uf uf ha ku dhihin uf macnaheedu waa maxay fi luga alcarabiya waxaa weeye atadajar waan dhibsanaya taasaa lagu fasiraa uftaa keliya laguma ogolo inaad labada waalid tiraahdo hadal ay kugu yidhaahdeen inaad tidhaahdo hadalkan waa idhibayaa ama hadalkaagaan dhisanayaa alla wuxuu leeyaha hadhihi falaa taqul lahumaa uf walaa tanharhumaa ha canaanan labada waalid culamo waxay ku fasireen aayaddan qowl ahaan ha u dhihin labada waalid waa ku dhisanaya ficil ahaanna ha u samaynin oo ficil ahaan ha u muujinin inaad hadalkooda dhibsanayso walaa tanharhumaa waxay ku fasireen ficil ahaan inaad gacanta ku filiqdo ama aad muujiso hadalkiisa inaadan ku qanacsanayn saas ha samaynin taa beddelkeeda waqul lahumaa qawlan kariiman waxaad ku tidhaahdaan labada waalid hadal wanaagsan hadal jilicsan hadalay jeclaysanayaan aysan dhisanaynin labada waalid ku dheh waa amar rabbaaniya beddelkii uf aad dhihi lahayd waxaad la timaadaa hadal wanaagsan ku dheh qowlkii xumaa beddelkiisa waxaad ka dhigtaa qowl wanaagsan waqul lahumaa qawlan kariiman waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala u dhibri oo garabkaaga hoos u dhigo tadallul u muuji labada waalid ha u muujina inaad ka sarrayso ha u muujinin inaad ka awood badan tahay ama aad awood u sheeganayso khaasatan markay waayeella yihiin garabkaaga u raaray culamadu waxay yidhahdeen markuu alla leeyahay waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waxay ka soo hor jeedaa walaa tanharhumaa tanharhumaa sooma ahayn ficil ahaan inaad ugu muujiso inaad dhisanayso taa beddelkeeda ficil ahaan u muuji inaad u naxariisanayso oo labada waalid waxa waye aad u dhibrinayso u muuji waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiiran waxaad tidhaahdaa ilaahu labadayda waalid u naxariiso siday ii soo barbaariyeen aniga oo yar u duceey hadal xunna lama ogola ficil xunna lama ogola labada waalid inaad u muujiso haddii uf la diiday wixii ka sarreeya ma la ogol yahay maya min baabi awlaa waa inaan la ogolayn waa dhisanayaa keliya inaad tidhaahdo waa muxaram inaad tidhahdo waalidka tiraa waa ku dhisanaya ama hadalkaaga idhibaya hadalkaas wax bannaan ma aha inaad ficil ahaan u muujisana wax bannaan ma aha iska daa wax ka sarreeya ama aflagaada ha noqoto ama inaad waalidka ku hadal celisid waxyaalahaasoo dhan waa dunuub ka waaweyn inaad uf tidhaahda ka weyn taa beddelkeeda waxaa lagaa rabaa hadal wanaagsan inaad ku tidhaahdo waqfid lahumaa janaaxa dulli min araxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira ilaahu labadeeda waalid u naxariiso siday ii soo barbaariyeen anigoo yar saa dheh xaqa marka labada waalid ay kugu leeyihiin wax sahlan ma aha waa xaq aad iyo aad u weyn ilaahay subxaanahu wa tacaalana aad iyo aad u sheegay wuxuu yidhi alla subxaanahu wa tacaala wawasayna alinsaana biwaalidayhi ixsaana xamalathu ummuhu karhan xamalathu ummuhu kurhan wawadacathu kurhan alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala insaanka waxaan u dardaarannay labadiisa waalid inay ixsaan iyo wanaag ay u sameeyaan waa dardaaran rabbaani ah ilaahaa dardaarmay subxaanahu wa tacaala alla wuxuu tilmaamay dhibka ay ka mareen labada waalid ciyaalka ay dhaleen gaar ahaan hooyada alla wuxuu yidhaahday xamalathu xamalathu ummuhu kurhan hooyadiisu waxay ku ximbaartay si culays ku jiro oo mashaqa iyo dhib ugu jiro wa wadacathu kurhan markay dhalaysana ma si sahlanay ku dhashay maya fool badan iyo culays badan bay u martay wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahran xamligiisa ama uurqaadkiisa intay uurka ku siday iyo intu yacni markii uu naaska gooyey waxaa weeye alaaثuuna shahran soddon bilood wa uurku ximbaaridda iyo intuu naaska ka go-ayo waa soddon bilood soddon bilood meeqa sano waayo waa laba sano iyo lix bilood waa laba sano iyo lix bilood culimmadu waxay yidhaahdeen aayaddan waxaa laga qaadanayaa inta ugu yar ee waxa waye ciyaal yani hooyadu ay ku umuli karto waa lix bilood wax ugu yar waayo sida qaalibka waxay ku umulaan sagaal bilood laakiin mararka qaar way dhici kartaa inay lix bilood ku umusho waana tirada ugu yar aayaddaana laga qaadanayaa sababtoo ah wuxuu ku goynayaa naaska waa laba sano naasgoynku waa laba sano haddii laba sano uu naaska ku gooyo meeqaa ka soo hartay soddonkii bilood ya lix biloodaa ka soo hartay idan lix biloodaa xamli ah alla marku wuxuu leehay subxaana wa tacaala wa xamluhu wa fisaaluhu alaaثuuna shahran ximbaaridiisa iyo qaadidiisa iyo naaska go-idiisu waa soddon bilood wa gaar ahaan hooyadu alla sii tilmaamay subxaanahu wa tacaala fii aayatin ukhraa alla wuxuu yidhi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xamalathu ummuhu wahnan calaa wahnin wa fisaaluhu fii caamayn fisaalkiisu waa meeqo fii caamayni waa laba sano an ishkur lii waliwaalidayka aniga igu shukri shukriga alla yaa ku xiga waliwaalidayka iyo labadaada waalid ilaahay haddaad ku shukriso subxaana wa tacaala waxaa ku xiga shukru lwaalidayn an ishkur lii waliwaalidayka ilaya almasiir waalidka marka daacadiisu aad iyo aadaa sharcigu adkeeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam kamaa jaa cinda albukhaariyi wa muslim min xadiidi ibni mascuudin radia allahu canhu wuxuu yidhaahday su'ila nabiyu sala allahu calayhi wasalam ama ataa weydiiyey wuxuu yidhahday yaa rasuula allahi ayu lacmaali axabu ila allah acmaal alle xaggii maxaa loogu jecel yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhahday iimaanun billaah alloo la rumeeyo wuxuu yidhi uma maada maxaa ku xiga markaasuu yidhahday biru lwaalidayn iimaanu bilah nebigu muxuu ku xijiyey biru lwaalidayn xaqu llaahi rasuulku wuxuu ku xijiyey sala allah alay slam xaqu lwaalidayn waa sida qur'aankaba ilaahay xaqiisa wuxuu ku xijiyey xaqu lwaalidayn nebiga sala allahu calayh wasalam markuu xaqi rabbi sheegay wuxuu ku xijiyey xaqu lwaalidayn wuxuu yidhi uma maada qaala aljihaadu fii sabiili اllah waxaa ku xiga aljihaadu fii sabiili اllah idan waxaa ka weyn oo ka sarreeya waa biru lwaalidayn labada waalid in loo baarinimo sameeyo xaqa labada waalid aad iyo aad ayuu sharcigu u weyneeyey xadiid cabdillahi bni camr bn alcaas oo bukhaari iyo muslimba ay wariyeen wuxuu yidhaahday aqbala aqbala rajulu ila اnabiyi sala allahu calayhi wasalam nin baa nebiga soo qaabilay oo u yimid faqaala yaa rasuula allah ubaayicuka cala alhijrati wاljihaad abtagii abtagi اlajra min allah wuxuu yihi rasuulka ilaahayo waxaan kula mubaayaconaya beeca aan kugula galayaa hijrada iyo jihaadka abtagii alajra min allah ajarkana waxaan ka dalbayaa buu yidhi alla xaggii subxaana wa tacala ilahay ajar ka raadinaya nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu ku yidhi hal laka min waalidayka axadun xay labadaada waalid ma leedahay mid nool ma jira labadaada waalid mid ka nool markaasuu yidhaahdee nacam labadoodaba waa nool yihiin rasuulka ilaahay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday irjic ilayhimaa fa axsin suxbatahumaa waxaa ka horraysuu ku yidhi tabtagi اlajra min allah ajar miyaa alle xaggii ka raadinaysaa oo dalbaysa markaasuu yidhahda nacam nabigu wuxuu yidhahda irjic ilayhimaa faaxsin suxbatahumaa labadaada waalid u noqo oo suxbadooda wanaaji la saaxiibidda labada waalid wanaaji riwaayad kale waxaa ku jirtay fa fiihimaa fajaahid labadaada waalid ku jihaad ayaga u noqo oo biriga iyo ixsaanka iyo waalidka xuquuqda ay kugu leeyihiin ku dadaal oo taalla imow fii bacdi riwaayaat waxaa ku jirtay inuu ninkaasi ka soo tegey labadiisa waalid wahumaa yabkiyaani ayagoo oynaaya oo hijrada iyo kasoo tegidda uu ka soo tegey la oynayo darteed nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhaahday adxikhumaa kamaa abkaytahumaa labadaada waalid ka qoslisii sidaad uga oysiisa buuyi ku noqo oo labadaada waalid ka qoslisii sidaad uga oysiisa ayaga dib ugu noqo halkaa waxaa ka dareemaysaa xaqa ay labada waalid ay leeyihiin inuu yahay xaq aad iyo aad diinta islaamku ay u weynaysay sharciguna uu u weyneeyey camalkaas oo ah in labada waalid ixsaan iyo wanaag loo sameeyana ogow waa min acdam alcibaada cibaadooyinka kuwa ugu waaweyn ay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay ugu dhowaanaysid kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay bukhaari iyo muslim waxay wariyeen xadiid cabdillaahi min xadiidi cabdillaahi bni cumar radia allaahu canhumaa qisadii saddexda nin ee god ka gashay saddex nin oo musaafiriin ah ayaa waxaa qabsada roob markaasay waxay galeen meel god ah oo markaa roobkay u koranayeen roobkay ka galaayeen markay godka ay galeen ayaa buurta waxaa ka soo dhacay dhagax dhagaxiyaa wuxuu daboolay godka afkiisa ayagoon god ku dhex jiraan dhagax waa dhagax weyn oo buur ka soo dilindiloo buuruu ka soo dhacay markaasuu godka ku xiray waxay yidhaahdeen naga badbaadi maayo waxa maanta aan ku jirno ilaa inaan ilaahay ku barina mooyaane acmaasheenna saalixada kuwa ugu wanaagsan bisaalix alacmaal inaan alla ku barina maahana wax kaloona badbaadinaayo lama arka yidhaahda nin walba waa fakiray wuxuu ku fakiray camalkii uu sameeyey intuu noolaa kii ugu weynaa oo u arkaayo inuu yahay camalka ilaahay loogu jeceyl badan yahay xaggiisa subxaana wa tacala mid walba waxa la yidhaha fakiro saddex nin waay nin walba camalkaaga saalixa midka ugu wanaagsan ku fakir oo ilaahay ku bari subxaana wa tacaala adoo camalkaa saalixa ugu tawasulay saddexdii nin midku ugu horreeyey wuxuu yidhi allaahuma kaana lii abawaani shaykhaani kabiiraan ilaahu waxaan lahaa laba waalid oo waaweyn oo da'ah laba waalid oo da'ah ii joogta buu yidhahda wuxuu yidhaahda markaa fa kuntu laa aqbiqu qablahumaa ahlan walaa maalan ayaga hortood cidna uma uma lisi jirin buu yidhi wax caano ah reer iyo hanti intaba hantida waxaa loola jeedaa waa addoommada carruuraan dhalay iyo addoommo aan leeyahay midna caanaha uma lisi jirin buu yidhahda labada waalid hortood alqabuuq waxaa la yidhaahdaa waa caanihii habeenka la liso ee fiidka la cabo waa marka wuxuu yidhahda fa kuntu laa aqbuqu qablahumaa ahlan walaa maalan fanaa'a bii طalabu shajari yowman maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa ila dheeraado ila fogaaday geed raadintiisa geedaan dalbaayon raadinaayay ayaa ila dheeraaday falum urix calayhimaa xataa naamaa wuxuu yidhaahday sooma noqon oo labada waalid uma imaanin ilaa ayagoo hurday maahan yacni horteeyay seexdeen markii aan soo daahay faqabaqtu lahumaa qubuuqahumaa waxaan u lisay buu yidhi caanahoodii caanihii fiidka aan u lisi jiray ayaan u lisay fawajadtuhumaa naa'imayn waxaan helay buu yidhi labada waalid aan arkay ayagoo hurdaaye fakarihtu an uqbiqa qablahumaa ahlan walaa maalan waxaan karaahiyaystay oon dhibsaday inaan hortood carruur iyo hantiba aan caanihi u liso oo caanihii aan siiyo inay caanihii cabbaan carruurtayda iyo waxa waye addoommadii aan lahaa waan karaahiyaystay buu yidhaha muxuu kaloo karaahiyaystay labada waalid inuu kiciyana waa karaahiyaystay wuxuu yidhaahday falabistu walqadaxu calaa yadii waxaan nagaaday buu yidhi habeenkii anigoo weelkii uu gacantayda ku jiro weelkii caanihii ay ku jireen asoo gacanta iigu jiro ayaan habeenkii oo dhan taagnaa wasibyatu yatadaaqawna taxta qadamii carruurtiina waxay ku oynayaan buu yidhi lugahayga hoostooda ilmihii aan dhalay waxay ku oynayaan lugaha hoostooda waa qaylinayaan juuc iyo gaajo haysa darteed caanahaasay rabaan asigana muxuu diidan yahay inuu caanihii labada waalid oo ugu talagalay ciyaalka ay cabbaan wuxuu kaluu diidan yahay labada waalid inuu hurdada ka kiciyo oo ku dhiba ka kicinta hurdada weelkii uu gacanta ku hayaa carruurtiina waa ku hoos oynaayaan wuxuu idhaahday ilaa ay labada waalid ay tooseen xataa barixataa bariqa alfajr ilaa waagu uu dilaaca buui intaas waa taagan yahay waa habeenkii fiidkii u lisay ilaa waagu uu dilaacay weelkii uu gacanta ku hayaa sidiiun u taagan yahay carruurtiina weli waa oynaayaan waxay leeyihiin caanaan rabnaa asagana wuxuu diidayaa labada waalid hortood inuu caano bixiyo oo qof kale uu siiyo wuxuu yidhaahday falamma istayqadaa markii labada waalid ay tooseen wuxuu yidhaahday sharibaa qubuuqahumaa waxay cabbeen caanahoodii caanihuu siiye caanihii xalab fiidka uu lisay caawo dhan uu la taagnaa markay labada waalid soo kaceen ayuu siiye wuxuu yidhi allaahuma in kuntu facaltu dalika ibtigaa'a wajhika fafarij cannaa maa naxnu fiih ilaahow haddaan arrinkaas u sameeyey dalbid aan wejigaaga dalbaayo adiga darta aan u sameeyey ilaahu naga feed waxa aan ku jirna fanfarajat isakra dhagaxii waxbaa ka faydmay xoogaa yaraa faydmay hayra annahum laa yastatiicuuna alkhuruuj laakiin ma awoodi karaan inay weli baxaan ma awoodi karaan kadib labadii ninaa kalaa ducadoodaa dhimay ninkaan asiga wixii camalka ugu wanaagsanaay uu sameeyey waxay noqotay inuu labadiisa waalid u baarinimad sameeyey xaaladaas la yaab kalena uu sameeyey xagga birulwaalidayn ilaahayna ducadiisa waa ka aqbalay subxaana wa tacaala oo dhagaxii xoogaa yar ayuu ka faydma godka afkiisa laakiin ma awoodi karaan weli inay baxaan kii kale la yidhahaye waa doorkaaga adido adiguna ducey camalkaaga saalixa midka ugu wanaagsan ilaahay ku bari wuxuu yidhi ilaahu waxaan lahaa oo jirta buu yidhi gabaraan gabar ina adeerkay ah wa kuntu uxibuhaa ka ashaddi maa yuxibu rijaalu nnisaa waxaan jeclaa buu yidhi gabadha si ay u jeclaadaan raggu siday dumarku ugu jecel yihiin sida ugu daran ayaan gabadhaas u jeclaabay macnaha si zaa'idaan u jeclaabay waxaan ka dalba buu yidhi nafteeda fa abad calaya waa ii diid macnaha wuxuu doonayaa faaxisho waay markaas wuxuu ka dalbay inay waxa waaye uu ka zinaysto markaasii diid waxay tidhaahda maya wuxuu yidhaahday waxaa ku dhacay gabadhii sana bimacnaa abaar ayaa timid gabadhii abaaraa ku dhacday hanti la'aana dhacday markaasi wuxuu yidhaahday ii timid ayadoo wax raadinaysa markaasaa waxaan ku idhi buu yidhi waxbaan ku siinayaa oo boqol iyo labaatan diinaar ayaan ku siinaya waa lacag badan laakiin waxaan kugu siinayaa calaa an tukhalliya baynii wa bayna nafsik inaad aniga iyo naftaada aad naga dhex baxdo ayaan lacagtaas kugu siinaya gabadhu waa iska ogolaatay sababto a duruufaha iyo awgeed ayay u ogolaatay marka hore waa diiday markii dambena waa ogolaatay wuxuu yidhi falammaa jalastu bayna rijlayhaa markaan lugaheeda dhex fadhiistay waxay tihi ittaqi allaaha walaa tafuda alkhaatama ilaa bixaqih gabadhii adhahaysa waxay tihi ilaahay ka baq faraantigana ha ku jabinin ilaa xaqiisa maahan macnaa waxay ka wadaa galma aan xaq ahayn oo aan dariiq sharciya ahayn ha samayn ilaahay ka cabsi wuxuu yidhaahdo waa ka kacay xaaladaasna ittaqi llaha inuu ninku kacaayo waa yarta ilaana ilaahay ka baqaaya subxaanahu watacaala maa sida nabiyullahi ibraahiimba uu sameeyey subxaan calayhi salaatu wasalaam markay ku tiraahdo hayta laka qaala macaada allah innahu rabbii axsana matwaaya xaaladaas qofka inuu isqabto nabiyullahi yuusuf xaaladaas qofka inuu isqabto aad iyo aaday u adag tahay haddana maca daalika nabiyullahi yuusuf waa isqabtay ninkaana kadaalika waa isqabtay ninkaa waa isqabtay markaas wuxuu idhaahda waan ka istaagay lacagtiina waan siiyo kama ceshanin allaahuma in kuntu facaltu dalika ibtigaaa wajhika fafarij cana maa naxnu fiihi ilaahu haddaan arrinkaa u sameeyey adiga dartaa haddaan adiga dartaa uga tegey adiga dartaana aan lacagteeda u daayo gabadhii aan ugu daayey maadaama duruufi haysa adiga dartaa aan sidaa u sameeyey ilaahu dhibkana haysta naga fayd fanfarajat isakratu waa faydmata xoogaa yar haddana faydma ayra anahum laa yastaiicuuna alkhuruuj laakiin weli ma bixi karaan kii saddexaad ducadiisa aarta kii saddexaad asigana waa ducey wuxuu yidhahda ilaahay waxaan ijaartay rag ujaro ah oo ii shaqeeya nin walbana ijaarkiisaan siiyey hal ninaa ijaarkiisa ka carooday buu yidhahda ninkii ijaarkiisa waa ka tegey markuu ka tegey wuxuu yidhahda waa u badiyey ilaa hantidiisu ay noqoto xoolo aad iyo aad u fara badan addoonan ugu iibiyey almihim xoolihii uu lahaa ee ijaar ahaan ugu talagalay ayuu u badiyey markaasu wuxuu yidhahda maalin maalmaha ka mida inta i yimi ayuu yidhahda yaa cabdallah icطinii xaqii xaqayga isii addoonka ilaahayu xaqayga isii markaasaa ayuu yidhi kullu maa taraa fahuwa xaqak xaquk waxaad arkayso dhan adaa iskale min alibili waalghanami waalcabiid yacni geel iyo ari iyo addoommadii ilaalinaayo waxa dhanba waa hantidaadi waa kuu badiye waa kuu koriyey oo hantidaadan kuu tari yani kuu batay waay markaasuu yidhaahda atastahziu bi yaa cabdallah addoonka ilaahay ma igu jeesjeesaysaa ma ciyaaray kaa tahay anu waxaanoo dhan malihiye waxaan kugu lahaa waa aqaanahay maa waxayga isiisi markaasuu yidhi laa astahziu bi kugu jeesjeesi maaye waxaanoo dhan iska lahay qaado wixii o dhan sidii ku kaxaystay xoolihii o dhan waa qaatay wuxuu yidhi allahuma in kuntu facaltu dalika ibtigaaa wajhika fafarij cana maa naxnu fiihi fainfarajat isakratu fakharajuu wahum yamshuun dhagaxi waa ka faydmay waxay baxeen ayagoo socda marka waa iska baxeen shaahidka xadiidka aan ka leenahay waa ninka ugu horreeyey waay ninka ugu horreeyey muxuu alla ku baryo ugu dhowaaday bibiri alwaalidayn inuu labadiisa waalid u baarinimo sameeyey ayuu ilaahay ugu dhowaaday subxaanahu wa tacaala ilaahayna ducadiisa waa ka aqbalay nebiga sala allahu calayhi wasalam nin saxaabada ka midaa u yimid markaasuu yidhi yaa rasuula allah man axaqu nnaasi bixusni suxbatii yaa u xaqnimo badan saaxiibnimadayda wanaaggeeda yacni inaan si wanaaga kula saaxiibo yaa u xaqnimo badan nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhahda ummuka markaasuu yidhi uma maada yaa ku xiga markaasuu yidhahda ummuk markaasuu yidhi uma maada markaasuu yidhahda ummuk saddex jeer ayuu yidhi hooyada markii afaraad ayuu yidhahda uma abuuk kadibna aabbaha hooyo waa ka xaqnimo badan taha aabbaha laa shaka inay ka xaqnimo badan taha sababtoo ah dhibka ay marayso aabba ma marayo sagaal biloodee uurka ku siday laba sanana waa nuujinayso dhabta ay ku haysay haddii xataa uu ka codbartana ricaayadiisa iyo ilaalintiisa waxa qaabilsan waa hooyo aabbu waxaa laga yaabaa guriga inta yimaado inuu yidhahdo carruurta sidee yihin waa fiican yihin danihiisu iska qabsanaya waa soo gelaya waa baxaya laakiin mas-uuliyadda iyo culayska weyn waxa hooyo hooyo waay waxa foolanaya waa hooyo culayskaasoo dhan uu saaran yahay saa darteedaa nebigu sala allahu alay slam xaqeeda uu hormariyay culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu kaloo nebigu xaqa hooyo u adkeynayo hooyadu waa daciif waa qof dumar ah aabba laakiin waxaa laga yaaba yidhahdeen waa nin rago waad ka kaa celi karaa haddaa xataa isku waasho isku daydo inaad xaqiisa meel uga dhacdo waxaa laga yaabaa gacan bir inu iskaga kaa qabto oo ku yidhahda maanaa waxaas iila timid laakiin hooyo waa daciif waa qof dumar ah waxaa laga yaabaa inaysan awoodi karin xataa inay iska kaa qabato haddaad ka baxsatana aysan awoodi karin xataa inay ku gaarto saa darteed alla u adkeeyey subxaana watacaala xaqeeda si gaara ayada loo adkeeyey xaqa waalidka wax la gudi kara ma aha uways alqarani raximahullah nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu sheegay inuu yahay sayidu taabiciin taabiciinta sayidkooda waxa waaye uu yidhahdo uways alqarani cumar radia allahu canhu rasuulka alayh salat slam cumar wuxuu faray wuxuu yidhahda haddaad uways la kulanto waxaad weydiisataa inuu ilaahay dembi dhaaf kuu weydiiyo istakfir lii ku dheh cumarow haddaad uways alqarani la kulanto wa kaana baaran biummihi saasuu nebigu ku sheegay sal lla alay slam wuxuu yidhahda uways wuxuu ahaa nin waalid hooyadiis u baarinimo sameeyey biriga hooyadiis ayuu aad iyo aad ugu dadaali jiray ilaa culamada qaar ay yidhaahdeen uwaysul qarani yaman ah soo jooga inuu nebiga soo aado sala allahu calay wasalam waxyaalaha ka xanib waxa ugu badnayd inuu ku mashquulay biru lum يعني هوي أبارنما برغة أسمينيو أيو كمشغولي أو هوي ديس أباهن أيا جرت تاوحي كعليسي إنه أسفر مقالة مدينة والنبي قال لكم صلى الله عليه وسلم نبي وحيرا العمر وضال نكا أرقته وحد ويديستا إنه إلهي دم يدافكو ويديو علماء وحيرا الفضل وحكو قاري ويسر قرنين عابدو أها صفاتك قارك إن النبي أكو أماننا وحوي إنه هوي دي أبارنما سميجري ويسر قرني رحمه الله ابن عمر رضي الله عنه وحو أركنين وكل كل ما في الحج هو يدي حنباحة هو يدي صدوش كسيدا وأكو ضوافة يأتوه هو يدي حنبارتان وضوافة يا مركاسو يري إني لها بعيرها المذلل أنا وحان أهوير أور كيد أدو ليسنا أيان أهوير نبر كان كقار إن أذعرت ركابها لم أذعر, لم أذعر حملت أكثر وحو يري حملتها أكثر مما حملت فهل ترى جازيتها يا ابن عمر واقبي نينكي ني يمني اها هويدii soo dhabarka ku siday markaas wuxuu yiraahay aniga awrkeedii baan hor dhabarkan ku qaaday wiil waxaan ximbaray inta ay ximbartay in ka badan waa si atiga la tahay waa si atiga la tahay in badan aan ximbaray wiil fahal tara jaazaytaha ya ibn umar ibn umar ma u aragtaabu inaan u abaal guday hooyo inaan u abaal guday ma kula tahay asoo marka hooyada dhabarka ku sida oo la dawaafay markaasuu yiraahdo la wala bi zafratin waahida uma abaal gudin nixid ay hal mar naxda ama hal mar ay hinqatay xataa uma dhigmato buu yiri ximbaarada aad ximbaareyso iska daa wax kale wala bi zafra waahida uma dhigmato zafradu waxay culimadu ku fasireen markay foolanayso neeftuurka ay neeftuureysa ama neefta ka baxaysa xataa uma dhigma yani uma qalmato ximbaarada aad ximbaartay adiga ay kula tahay inaad ugu abaal gudin la wala bi zafratin waahida saasuu yiraahday ibnu cumar radiyallahu anhu wuxuu kala ibn umar ibn umar radiyallahu anhu waxa uu yimid nin wuxuu yiri kabiiraan sameeyay min al-kabaa'ir dambi weyn aan ku dhacay ibn umar markaas uu ii sheegay dambiga ku dhacay markuu dambiga u sheegay ayuu yiraahday dambiga sameeyay kabiiro ma aha ee kabaa'irka aan ku sheego kabaa'irki markuu u tirinay wuxuu ku soo daray xuquuqul waalidayn in labada waalid lagu caasiyo kadib wuxuu ku yiri أتفرغ من النار وتحب أن تدخل الجنة ما جعشها نار ما كعبتنا يساوي نكي وكلية adigu naar ma ka baqaysaa janno ma jeceshahaasta inaad gasho markaasuu yidhahday i wallah haa yuu yidhi allah ku dhaartee waan jeclahay naarna waan ka baqayaa waxa weeye jannada inaan galana waan jeclahay markaasuu yidhaahday hooyadaa ma noosha waalidka ayaa ka nool markaasuu yidhahda hooyada ayaa joogta wuxuu yidhahda wallaahi low alanta laha alkalaama wa atcamtahaa latadkhulanna aljannata majtanabta alkabaa'ira wuxuu yidhi ibnu cumar radia allahu canhu ilaahaan ku dhaartay haddaad hooyadaa hadalka u jilciso oo yacni aada quudiso waalidkaa oo waxay u baahan yihiin aad siiso hooyada waxay u baahanta haddaad siiso hadalkana aada u jilciso latadkhulanna aljannata jannadaad gelaysaa buuli majtanabta alkabaa'ira intii aad kabaa'ir iyo dunuubta waaweyn aad ka dheeraanayso hooyadaana aad hadalka u jilcinayso waxay u baahan tahana aad siinayso allah ku dhaartay wuxuu yidhahda jannadaad gelaysaa ahlujannaad ku noqonaysaa sidaas kadalika ibnu cabbaas radia allahu canhu nin baa u yimid wuxuu yiraahday een inni khatabtu imra'atan ibn abbas ku leeyahay naag baan doonay buu fa abad an tankahaha waxay diiday inaan guursado oo guurki waa diiday thumma khatabaha rajulun fanakahat nin kala doonay markaasay ninkii kala guursatay buu faqirtu calayha aniguna waan ka masayray markii ninkii labaad ay guursatay anigana ay diiday masayra igalay faqataltuha naagtii baan dilay ka waran naagtaasaan dilay maxaa toobaa halli min tawbatin anigu wax toobaa ma leeyahay ibnu cabbaas radia allahu canhu wuxuu yidhi hooyadaa ma noosha ibnu cabbaasaa dhahay markaasuu yidhi hooyaday ma noola markaasuu wuxuu yidhaha tub ila allahi caza wajalla ma istatacta ilaahay u toobadkeen intaad awoodi kartid ilaahayna u dhowow intii aad awoodi kartid acmaal saalixa alla ugu dhowow ninkii markuu ka tegey ibnu cabbaas waxaa la joogay ibnu cabbaas cataa alkhuraasaani cataa wuxuu yidhi ibnu cabbaasa waxaan ku idhi lima sa'alta lima sa'alta xayaata ummihi maxaad u weydiisay hooyadii noloshiisa lima sa'alta can xayaati ummihi hooyadii inay nooshahay ibnu cabbaas maxaad ninka u weydiisay hadeeta markii ninka uu ku yimid waa adiga yidhi markuu su-aasha ku weydiiyey hooyadaa ma nooshahay maxaad u tiri markaasuu yidhi innii laa acmalu camalan aqraba ila allahi caza wajalla min biri lwaalida anigu ma garanaayo buu yidhi ama innii laa aclamu ama innii laa aclamu camalan anigu ma ogi camal ilaahay xaggii looga jeceyl badan yahay allana loogu dhawaasho loogu yani loogu dhawaan og yahay alla subxaana wa tacaala min biri lwaalidin in hooyo loo baarinimo sameeyo marka waxaan dhihi lahaa hooyada u baarinimo sameey waxyaalaha dembigan kaa khafiisanayay ka mid tahay sababtoo alle xaggii camalka loogu jeceyl badan yahay waxaan u arkaa buu yidhi in hooyo loo baarinimo sameeyo waa min biri lwaalida hooyo in loo baarinimo sameeyo ibnu cumar cabdullaahi ibnu cumar sidaas abu abu daawud iyo tirmidiba ay wariyeen ابن عمر رضي الله عنهما وحو إرادي كان تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر يكرهها وحا إهوز جوكتب ويرناك وآن قبي معنا أنيقا واجع لا آبه عمر ناك وان نعباوي وكان يكرهها آبه عمر ناك وان نعباوي وكرهي سني فقال لي طلقها وحو يري فرناك كفر فأبيت وان ديدوير ابن عمر أنا ناك فر صوت واجع لا وان ديدوير ناك فر فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عمر نبي يمد فذكر ذلك له أرنك بأشياء ويلكي عمر ابن عبد الله يا أرنت أتان كد البضوة إقدي وكد عوية معنى دعوة هام أشياء وعير ابن عمر رضي الله عنه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم طلقها نبي عوير فر أباها صفرك مدين فرناك فقال لي طلقها وعوير النبي صلى الله عليه وسلم فر قصة صوكالة waxaa la weydiiyey abu abu darda radiyallahu anhu nin baa u yimid markaas wuxuu ku yiri een waxaan qabaa naag xaaskayga ayaa ii joogta hooyadayna naagta waxay faraysaa inaan furo oo naagta hooyaday waa nacabta maxaan sameeyaa wuxuu yiri een abu darda waxaan maqlay yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhahaya birrul walida ama birrul ummi awsat abwaabil janna albaabada jannada midka ugu dhaxeeya waa in hooyo loo baarinimo sameeyo الباب قد حول فإن شئت ضيعت ذلك الباب وإن شئت وإن شئت حفظته وحيرا هذا دونته الباب كأسوا ضيعته هذا دونتنا الباب كأسوا وحيرا وحفظته أديك تشتا أما الباب كأس حفظه أما الباب كأس تضيع محاكو خير بدل عليك مرة بخير في وناب وكوجرا الباب الباب كأس إن حفظته والباب كأس أدورته مركا أوسط أبواب الجنة waayuuyiri annabi sallallahu alayhi wasallam birrul walidayn labada waalid loo baaray ama gaar ahaan hooyada in loo baarinimo sameeyo xadiiskaasna sheekh al-albani wuxuu ku tilmaamay inuu saxiix yahay tirmidiyana soo saaray rahimahullah xadiisku xadiis saxiix nabi alayhi salatu wasallam inuu yiri waa awsatu abwaabil janna in waa hooyada loo baarinimo sameeyo marka birrul walidayn in labada waalid loo baarinimo sameeyo xaq yar ma aha xadiis ibn umar radiyallahu anhu waxa hadda ku jirtay inuu xataa ka codsaday inuu xaaskiisa furo laakiin culimadu waxay yiraahdeen gaar ahaan sheekh islaam ibn taymiya codsiga aabaha ee umar radiyallahu anhu codsi wuxuu ahaa gar ah oo umar radiyallahu anhu muusan dalbeen in naagtaas la furo ilaa wuxuu ku karaahiyeysaa soo arki lahayd wuxuusan jeclaysan uu ku arkay umar radiyallahu anhu wuxuuna ka codsaday wiilkiisa inuu adeeco oo waxa uu u hoggaansamo arrinkaas waana ku adeec markii dambe nabiga faray sallallahu alayhi wasallam inuu aabihii adeeco عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما wuxuu la joogay markii saxaabada dagaal dhex maray khaasatan dagaalku u dhaxeeyay Muawiya iyo Ali wuxuu la joogay dhanka Muawiya markii la dilay ninkii la dhihi jiray Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu laba nin ah waxay isku qabsatay anaa dilay anaa dilay ayaga markaa wax ku raadinaya oo Muawiya agtiisa wax uga raadsanay Abdullah ibn Amr al-Aas wuxuu ku yiri waxba ha isku qabsanina buu midkiin ha uga raali noqdo midka kale buu yiraahdo sababta waxa sameeyay wax yar ma aha nabigana waxaan maqlaa soo dhahay qaatil ammar fi naar marka waxa soo qabsataan meesha ma yaale midkiin iskaga daayay buu muaawiya ku xanaaqo wuxuu yiraahdo maxaa noola joogtaa anaga marka hadii ammar aad saas ugu dhibrinayso ama ammar aad ula safan tahay maxaa anaga noola joogtaa abdullaahi maxaa dhaga cali u raaci weys oo macnaa inaan waa naga eexanaysaa buu leeyahay markaasuu yidhi idin lama joogeen hadduusan nabiga sala allahu calayhi wasalam igu dhihi lahayn adic abaaka nabiga ugu yiibi hadda ka hor aabbaha adeec aabbahayna hadda dhankiinuu soo jiraa waa camr ibnu caas dhankiinuu soo jiraa marka adic abaakan idinla joogaa buu yidhi amarkii rasuulka ee ahaa aabbaha adeec ayaan idinla joogaa ee idinlama joogin buu aabbahayaan ku adeecayaa joogista aan idinla joogo saasuu yidhi cabdullaahi ibnu camr ibnu alcaas radia allahu canhu nabigaa faray صلى الله عليه وسلم إنه آبيه أطيعه وحو إلى أطيع أباك أباها أطيع قصة جريج نكي جريج لديه جري آه كم من أها من بني إسرائيل أي عابدك أها وأتيه يدي وياك وحيت إلى يا جريج markaasuu wuxuu yidhahda allaahumma ummii wa salaati salaaduu ku jiraa ilaahayu salaadayda iyo hooyadaybu macnaha maxaan doortaa ma salaadaan ka baxaa hooyaan u jawaabaa mase salaadeedaan iska wataa markaasu salaadiisa iska waata salaadiisu iska wata markaasay mar labaad u qayliso waxay tihi yaa junay markaasuu yidhi allaahumma ummii wa salaatii salaadiisu iska sii wata markaasay waxay tidhahdaa allaahuma laa tumithu xataa turiyahu wujuuha almuumisaat ilaahu ha dilin ilaa aad tusiso naagaha zaaniyaadka ah wejiyadooda naag zaaniyada ilaa wejigeeda u arko ilaahu ha dilin bay tiri waa hooyo habaar weyn kumaysan habaarin weli intaas keliya ku habaartay waxay tidhahday mid caariyad ah ama zaaniyada ilaahay wejigeeda ilaahu aad ha dilin ilaa wejigiisa aad tusiso wejig wejigeeda u arko wa ficlan markii dambe waa arkay oo waa si naag zaaniya reer bani israa'iil inta tashadeen ayay yidhahdeen ninkaas sidee loo fasahaadiyaa ninkan sidee soomacada looga soo saara caabidka ay ku xahaysan naag baaqiyad ah oo zaaniyad ah oo qurux badneeda waxay tidhi anaa fasahaadinaayo ninkaas anaa ka soo saaraayo soomacada waa isa soo qurxisaa waxay ku meeraysataa soomacadii iyo meesha uu ku cibaadaysanayo uu ku jiray asigan uma aabbayeele cibaadadiisa iska wataa markay aragtay inaysan ninkaan awoodi karin inay soo jeediso ayay nin acraabiho meesha xoola ku raacaya ayuu isku dhiibtay tiri iga zinayso acraabigaa ka zinaystay uuray qaaday waxay tidhaahda uurkaani waa min jurayj waa jurayj waxay uurkan jurayj yacni jurayj ay uureeyey bay tiri intu kusoo yaacayna waxay ka dumiyeen soomacadii meeshu ku cibaadaysanaya reer bani israa'iil markaasi waxay yidhaahdeen annageed caabid iskaga keen dhigaysaa naagtaana aadin ka zinaysat cunugay dhasha markaas cunugiyay wadataa cunugiiba inta taabtay markii loo geeyey ayuu yidhaahda aabbaha ayaa waayo markaasuu yidhahda aabbahay waa acraabiga buuli aabbahay waa acraabiga yani cunugaas wuxuu ku wala hadlay fi lmahdi karaamada ninkaa la siiyey ahayd wuxuu yidhahda aabbahay waa ninkaas acraabiga ah markay arkeen ninkan inuu beri yahay ayay dhaheen soomacadaada dahabaan kaaga dhisayna dahabaan kaaga dhigayna idinka ma raba u yidhi dahab ee sideeda iigu celiya dhoobadeeda iigu celiya sidiisa ugu celiyeen ma la tusiyey wujuuha almuumisaad mase lama tusin jurey waa la tusay hooyadiisaa ku habaartay hooyadiisaa ku habaartay marka waalidka daacadooda waxa waye waa daacatu lwaalid waxay ku jirtaa fii aacati illahi caza wajal ilahay haddaa adeecdo waa inaad labada waalidna adeecdo allah ku faraayo subxaana wa tacaala inaad labada waalid adeecdo laakiin waa in mid la ogaadaa muhiim ah labada waalid waxa ku adeecaysa waa fii aacati illaahi wixii daaca ilaahay ah ayaa labada waalid ku adeecaysa laakiin labada waalid hadday xaaraam ku amraan ma adeecaysaa maya taa kuma jirto xaq alla haddii la iskugu yimaado kan allah horeeya subxaana wa tacaala xaqa ilaahay haddii la iskugu yimaado waalidku xaq alla kugu leeyahay uu kugu diidi maago ama wax ilaahay kaa xariimo uu ku yidhaahdo sameey xaq ullahi muqadam ilahay xaqiisaa horeeya subxaana wa tacaala laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq daaca ma laha lagu adeeci maayo makhluuq ilaahay cisyaankiisa subxaana wa tacaala haddaadan labada waalid ku adeecayna min baabin awlaa inaadan cid kale ku adeecayn cid kale ka yeeli maysa haddaadan labada waalid ka yeelaynin labada waalid marka waxaa lagu adeecaya fii aacati illah walidalika alla wuxuu yidhaahday wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichumaa wasaaxibhumaa fi dunya macruufa hadday labada waalid kuula dadaalaan inaad ila wadaajiso waxaadan aqoon ulahayn maa laysa laka bihi cilm ilaahay kayrkiisa caabud ilaahay kayrkiisa waxaa waaye tu yacni bari iyo wixii la mid hadday labada waalid kugula dadaalaan ma adeece alla wuxuu yidhi falaa tuطichumaa ha adeecin labada waalid laakiin ha adeecin macnaheedu ma aha caay aflagaadey gooy ma aha ha adeecin iyo labay kala tahay waxa waye labada waalid inaad rumayso alla wuxuu yidhahda ha adeecin laakiin wasaaxibhumaa fi dunya macruufa wanaa kula saaxiib waa gaale ogow waa laba waalid oo kufaara waxay kugula dadaalayaan cala shirki inaa ilaahay subxaana wa tacaala kayrkii aada caabuddo ayagoo haddana labada waalid ay gaalo yihiin alla wuxuu leeyahay wasaaxibhumaa fi dunya macruufa adduunka macruuf iyo wanaa kula saaxiib ugu yeer hadday gaalo yihiin ila alislaam si rabka iyo dhibrini ku jirto si naxariisi ay ku jirto wixii adduun ku saabsanna ay kugu wixii adduun ku saabsanna ku wanaaji oo wanaag kula saaxiib wasaaxibhumaa fi dunya macruufa asmaa bintu abi bakrin radia allahu canha waxay tidhi waxaa timid hooyaday wahiya mushrika ayadoo gaalada hooyaday oo mushrikada ayaa ii timid bay wahiya raaqibatun ayadoo markaa jecel oo dalbaysa oo damac ugu jira xiriirkayda macnaa inaan xiriiriyo rabtaa oo waxa weeye aan wanaajiyo hooyadayna waa mushrikada nabigaa waxaan ku idhi bay tii sala allahu calayhi wasalam inna ummii jaa'at wahiya raagiba hooyaday ayaa timid ayadoo markaa jecel inaan xiriiriyo oo damac uga jiro inaan xiriiriyo waana mushrikada waa gaalada hooyaday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhahda silii ummaki hooyada xidhiiri silii ummaki hooyada xidhiiri xataa mushrikad ha ahaato waxa weeye hooyada xidhiiri min baabin awlaa marka haddii labadaada waa la muslimiin yihiin waxaa hadda ku diido iyo waxaa uga fogaatay midna ma laha ayagoo gaalaha lagu leeyahay wanaag kula saaxiib ayagoo gaalo ah ayuu nebigu leeyahay sala allahu calayh wasalam xidhiiri oo labadaada waalid ha xumaynin cuquuqu lwaalidayn marka in labada waalid lagu caasiyo in labada waalid laga hor yimaado waxa looga hor imaanayana aysan ahayn daacada alle wax ka soo horjeeda inay ku fareen waxay ku fareen daacatullah inay ilahay adeecday ku fareen ama waxay ku fareen wax mubaax oo bannaan oo wax haba yaraatay sharciya dhibaataa uu keenayo aysan jirin inaad ka hor timaado inaad labada waalid aa ku caasiso waa min akbar alkabaa'ir dunuubta ku ugu waaweyn bay ku jirtaa nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi sida bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi bakra radia allahu canhu alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir ma idiin sheegaa buu yidhi dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn waa kabaa'irka kuwooda waaweyn wey kabiiro keliya ma ah waa akbar alkabaa'ir markaasay yidhahdeen balaa yaa rasuula allah rasuulka ilaahay u noo sheeg wuxuu yidhahda alshraaku biاllaah waa ilaahay oo keyrkiisa lala wadaajiyo wa cuquuqu اlwaalidayn iyo labada waalidoo la caasiyo labada waalidoo la caasiyo waxa waaye akbar اkabaa'ir wa qowlu zuur wa shahaadat zuur xadiiaasaa ku jira qowlu zuur iyo shahaadat zuur ayuu nebigu sala اlahu alay slam ku daray laakiin anagu xadiidka waxa uga soconaa waxa waye wacuquuqu اlwaalidayn in labada waalid la caasiyo nebigu salى اllahu عalayh wasalam asabc lmuubiqaat toddobada wax halaagta wuxuu ku daray rasuulka calayhi salaatu wasalaam cuquuq lwaalidayn wuxuu ka bilaabaa alshraaku biاllah wa qatlu nafsi alatii xaramaha allah wasixru wuxuu kaloo ku daray cuquuq lwaalidayn in labada waalid la caasiyo ayadana waxay ka mid tahay toddobada qofka halaagaysa oo qofka ku qofkii sameeya uu ku halaagsamayo in labada waalid la caasiyo cuquuqaas ha noqdo ficil ahaan inaad labada waalid u caasido ama inaad qowl ahaan aada labada waalid u caasiyo waalidka oo la caasiyo waa dembi aad iyo aad u weyn waalidka oo la adeecana waa daaco aad iyo aad u weyn oo waxa weeye ambiyadu xataa ay kusifnaa ku sifaysnaayeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday markii inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nebiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu wawsaanii biasalaati wazakaati maa dumtu xaya wabaran biwaalidatii alla wuxuu iga dhigay mid u baari ah hooyadiis maryama calayhi asalaam wuxuu ilahay iga dhigay mid u baari ah marka birulwaalidayn waa sifaat lambiyaa waa sifaatkii ambiyada ay lahaayeen inay ilaahay yani waalidkooda ay u baarinimo sameeyaan nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam u fiirsatuu aabbihiis u waaninaya aabbihii waa mushrik waa gaal haddana maca daalika wuxuu lahaa yaa abati lima tacbudu maa laa yasmacu walaa yubsiru walaa yugni canka shaya yaa abati aabbo maxaad u caabudaysaa waxaanan waxba maqlaynin waxba arkaynin waxbana aan kaa deeqi karin yaa abati innii akhaafu an yamassaka cadaabun min alraxmaan fatakuuna lishayطaani waliya waxaan ka baqayaa inuu ku taabto cadaabka ilaahay oo shayطaan aada weli u noqoto yaa abati yaa abati saasuu ugu ducaynay ilaa uu yidhaahday araaqibun anta can aalihatii ya ibraahim waxaa dhahaya aabbihii ibraahiimu ma ilaahiyadeyda adigu nacaysa haddaad iga dheeraawaysa wuxuu laarjumanaka maliyan yacni waa waa ku rajminayaa waa ku dheeraynayaa oo waa ku fogaynaya nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuxuu ballan qaaday inuu ilahay dembi dhaaf u weydiinayo aabbahiis intii loo ogol yahay inuu ilahay dembi dhaaf u weydiinayo walidaalika waatuu yidhi wakfir liabi innahu kaana min adaalliin ilaahu aabbahay u dembi dhaaf wuxuu ka mid ahaa kuwa lunsana laakiin lagama yeelin sababto alla wuxuu ballan qaaday inuusan mushrik u dembi dhaafaynin mushrikiinta ilahay u dembi dhaafi maayo subxaana wa tacaala labadaada waalid hadday mushrikiin yihiin ilaah u dembi dhaafa dhih sababto a laguma ogola waa mamnuuc ilaahayna ma ogola subxaana wa tacaala in dembi dhaaf loo weydiiyo maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu ulii qurba nebi iyo mu'miniin intaba xaq uma laha inay dembi dhaaf u weydiiyaan qaraabadooda haba noqdaa yani yani inay mushrikiinta dembi dhaaf u weydiiyaan haba noqdaano kuba qaraabo u saaxiib xataa qaraaba hadii kulen lama oga labada waalida uga horreey nebiguna waatuu yidhi sala allahu calayhi wasalam sa'altu allaha caza wajalla an astakfira liummii faabaa calaya ilaahay waxaan weydiistay inaan hooyaday dembi dhaaf u weydiiyo markaasuu iga diiday nebigu waa oynaaya markuu saas lahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuuna dul joogay qabriga hooyadiis markaasuu oynaaya saxaabadu uga sheekaynaya marka وسألته أن أزور قبرها فأذن لي إلهي وحن ويديستي إن أن قبره هايدي زيارته فأذن لي وإي إذني زيارة وإي أقراضي لكن وحي روائدي إن الدم داف ويدي رواية قال وحا كجرت إنه يري وحا هايدي إي قبطي قف والباهي وحي والدك أقبلها dareenka ku dhalan lahaa qof walba oo waalidkiisa u dareemi lahaa ayaa anigana igalabo taasa u ooyinaya wiiri nabi sallallahu alayhi wasallam arintan marka nabi alayhi salaam aad uga murugooday laakiin hadda waxa yaal xukun ilaahay oo gooyo ah alla annahu la yaghfir lil mushrik inuu ilaahay qof mushriga u dambi dhaafay inna allaha la yaghfiru an yushraka bih ilaahay ma dambi dhaafay marka labadaada waalid haday ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kun yani kun manaysta islaamnimo ilaahay uga mahdi subhanahu wa ta'ala u duceey ilaahay dambi dhaaf u weydii adigu waxa tahay een waalidka kasbigooda ayaa nin saxaabada kamid ah ayaa nabiga kaleey salaatu wasalaam u yimid markaas uu yaani maal uu leeyahay waxba kala hadlo inuu aabihi ka doonayo markaas uu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiraahdaa anta wa maaluka li abik adiga yahan sidaada wuxuu yiraahdaa aabaha iska kaal adiga waxa leedahay aabaha waa kuleh marka aabahay aan isku qabsanay iyo aabahay aan hantideedu rabo inuu uga boobo iyo aabahay wax u diidanahay iyo wax meesha soo geli kara ma adiga hantidaada aabaha baa kula hooyaduna waa la mid hooyaduna waa la mid idan waladku waa min kasbi alwaalid waa kasbi walid sawa hadii marka ilaahi subhanahu wa ta'ala uu ka dhigo walad saalix ah labadaba waa la u duceynaysa kasbiga waalidka wuxuu noqonayaa kasbi wanaagsan uu noqonayaa kasbi waalidka muxuu noqonayaa kasbi wanaagsan ay ku guuleysteen إلهي سبحانه وتعالى وإن الدم يداف ويديس ورجل صالح ورجل وولد صالح يدعو له هي ولد صالح أو أبرياي الله سبحانه وتعالى أبرياي لبدي سوالي أدعينا يا لبدي سوالي وإن أتانا من عقوق الوالدين وحاكمها لبدا والد الله عاصي وحاكمها إن أتصوص والدك العايو وأنا سيد هذا عادة منتشر كأه يدلك نحن الكفار نبي صلى الله عليه وسلم وحبير هذه لعن الله من لعن والديه الله لعنه قفك لعنه لبدا والد قفك لبيس والد لعنه الله لعنه أسيق أتا ملعونة صحاول وإلا يابا وحيرادين ومن يلعن والديه يا رسول الله رسولك إلهي ويا لبديس والد لعنه ما وحاجر قف كل لنا إنه والد كيس لعنه نبي صلى الله عليه وسلم وحيرادين يصب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه lacnada labadaada waalid aa lacnadeesu waxa weeye qofaad waxaad caayinaysaa aabihii markaasuu wuxuu caayinayaa aabbaha aabbaha in la in la caayayaa sabab u ah adaa sabab ah idan adag caayaya aabbaha qofaad waxaad caayinaysaa hooyadiis markaasuu wuxuu caayinayaa hooyada waa adaa sabab u ah in hooyada la caayo sababtoo yacni sababtoo adaa qofkaan hooyadiis caayay yasubu ummahu fayasubu ummah idan min cuquuq alwaalidayn ay ka mid tahay inaad labadaada waalid u soo jiida in la caayo من عقوق الوالدين كمثال arrintaana waa arin aad iyo aad dhalinyarada afkooda ugu badan hooyada sida yeel buu leeyahay suulee adiga hooyada sida ay adaa hooyada caay marka adaa hooyada ku xadgudbay aabaha saa yeel buu leeyahay adiga wuxuu leeyahay adigu aabaha waa saa ya aabaha caay adiga caay sababta adaa ku bilaabo qofkaan aabihiina wax ka sheegto waxaan u soo jiiday in aabaha la caay u soo jiiday idan meesha maxaa ka rasimaayo ka dhalanaa lacnada ka dhalanaysa dembi yar ma aha لعن الله من لعن والديه الله لعنه قفك لبديس والد لعنه اسكدا انه ابريده انه لبديس والد لعنه تاس وابا وابا كسي درنت ما انت مره waxa aragna dad badan oo waalidkii ula dhaqmaayo sida laba qof oo sunan bal qaarkood waa caynaya hadalkii oo waalidkii yiraahdo oo u bedelayo jawaab ka bixinayo kelimadii oo ku canaanto hoos u ka gununaaya kan ka u xishoodo qaarkood markuu xishoonayo waa markuu rooyahay waa hoos ka hadlaaya waalidka asagoo maqashiina taa xataa ugu xuquuq waa ina hoos hoos ka hadasho xuquuqay ka mid tahay dambiga ka mid tahay galaysa sababta wuxuu ku tuunsan yahay inaad raali ka ahayn waxa uu kugu yeeray ama uu ku faraayo arrintaasna waalidka ma jeclaysanayo wuxuusan waalidka jeclaysanay inaad la timaadaan ayada laftirkeeda dembi ah abu hurayra waxaa laga soo naqliyey radia allahu canhu nin aad iyo aad ugu baarinimo badan buu ahaa hooyadiis darisow la ahaa marka waxa la hooyadii waxay deganeed guri kala tigan gurigu deganaa markuu gurigiisa ka yimaado albaabka inta hor istaago ayuu dhihi jiray assalaamu calaykum yaa ummaa wax walba wuxuu aalay markuu baxaayo gurigu inta maro hooyadii salaami markaasuu dhihi jiray raximaki illaahu kamaa rabbaytanii sagiiran allaha kuu naxariiso sidaad ii barbaarisa anoo yar markaasi ayadan dhihi jirta jazaaka allaahu khayran waraximaka allaahu kamaa raximtanii kabiira saas ayadoo dhihi jirtay allah kuu naxariisto sidaad iigu naxariisatay anigoo daah oo daweyn biriga waalidka loo samaynayo waxaa ka mid a aabbaha saaxiibadiis inaad u wanaag samayso iska daa aabba waa dhaafta asiga aabbe iyo hooyo inta u baarinimo samayso ayaa waxaa lagaa rabaa dadka saaxiibada la ahaa xataa inaad wanaajiso nebigu sala allah alay slam wuxuu yidhahday inna min abari lbiri an yasila arajulu wudda abiihi baarinimada kuwa ugu biriga ka ugu fiican waxa waaye qofka inuu u baarinimo sameeyo qofka aabbihii uu jeclaa aabbaha qofuu jecel yahay haddaad og tahay oo aabbahaana dhintay qofka aabbahaa ay isjeclaayeen wanaaji xiriiri waxay ka mid tahay inaad u baarinimada u baarina sameeyso waalidka ibnu cumar radi allahu canhu asagoo dameer saaran ayuu wuxuu la kulmay nin acraabi ah ninkii acraabiga ahaa unta dameerka soo saaray oo uga degay oo dameerka siiyey ayuu cimaamaddana madaxa u saaray wuxuu cimaamaddana qaado cabdullahi ibnu dinaar oo raggii la socda ka mid ahaa cabdullahi ibnu cumar ayay ayaa waxay ku yidhaahdeen cabdullahi ibnu cumar oo maxaa saa u samaysay bay yidhahdeen haaulaa'i alacraab yardawna bilyasiir waxay dhaheen waa acraab kuwaan waxay ku raali noqonayaan wax yaroo siisa maxaa dameerka gaadiidkii dhama maxaad u siisa ninkaan wax yaroo siisaa kaaga filanu ku raali noqonayaa wuxuu yidhahda waxaan maqlay nebigoo dhahaya sala allahu calayhi wasalam inna min abari lbiri an yasila arajulu wudda abiihi ninkaanna wuxuu yidhahda abuu cumaraa jeclaa ninkaani cumar jaceela ka dhaxeeyey cumar radi allahu canhu ninkaan waa jeclaa saas darteedna wuxu yidhi anuu xadiidkaas fulinayo waa inaan wanaajiyo ninka aabbahay ee saaxiibada ahaayeen waan ogahay inuu caraabi yahay waan ogahay inuu ku raali noqonayo wax intaas ka yar laakiin waa inaan u baarinimo sameeyo qofka aabbahay ay isjeclaayeen oo aabbahay ay saaxiibba ahaayeen idan waalidka hooyada aabbaha dadka suxbada ay kala dhaxaysay hadday dhintaan bacda mowti lwaalidayn waa waa inay xidhiidhisa labada dadka saaxiibada ahay hadday nool yihiinna sidoo kale hadday nool yihin waa inaad wanaajiso waa inaad ixtiraamto ixtiraam iyo ikraam iyo wanaagii kugu leeyihiin arrintaasna maxay hoos imaanaysaa maxay ka mid tahay min biri lwaalidayn labada waalid oo u baarinimo samaysay ka mid tahay marka walaal xuquuqda waalidku ma yara qof walba wuxuu garaad yeeshay asoo weyn laakiin waa inuu dib uga fakiro wixii uu soo maray dadku waxay yidhaahdaan qofku markuu wax dhalo ama ciyaal yeeshuu ogaadaa ama dib uusoo gocdaa waalidnimada waxa ay tahay markaasuu fahmaa si fiican u fahmaa waana xaqiiqo waa intuusan wax dhalin ka hor waxaa laga yaabaa inay wax walba la sahlan yihiin laakiin markuu owlaad yeeshuu ogaado siduu carruurtiisa u jecel yahay sida ay murugo ugu haysa carruurtiisa uga murugoonayo siduu u danaynaayo waxaa kusoo dhacaysa sidii loo danay jira gabadhu markay ay guursato waxa waaye ay fool marto ayay dareemaysaa foosha ay marayso kale in waalidkeed ka soo mareen ayadana aabbuhuna sidaasoo kale u dareemayaa in culayskaasi ee waalidkii ay ka soo mareen laakiin waxaa la rabaa mar walba qofka caaqilka hadduu fakiro waa dareemaa culayska laga soo maray in lagu soo barbaariyey in lagu soo koriyey ilaa aad soo weynaanayso waa lagu soo barbaarin hadda oo nin weyn tahay hooyada agteeda kama weyni haddaad konton jir tahay aawo wiilkiiyo leeda wiil yaraa iga maqan oday waayo waa konton jir laakiin ayada agteeda konton jir kama aha weli waa yarya waxay kaaga murugoynaysaadan adiga uga murugoonaynin soomaalidu waxay taha ninaad dasho kuma dhalin waan xaqiiqo waay markaa si fiican u fiiriso waxaa laga yaabaa inuu waalidka inta ka soo tago walwal gaar uusan ku hayn laakiin ayada aysan caawa hoyan xaguu jiraa xaguu ku maqan yahay magaalada haddaad aaddo markiiba telefoonay kaa soo dabadira waxay leeda xaggee maraysaa ima caafimaad qabtaa meeshaad joogto meel fiican ma taha wakti ay kugu ogeed haddaa wax yar kasoo dib dhacdo waa ku soo raadinaysaa saasay kaaga daba orday waxaasoo dhan waa raxmad ilaahay waalidka geliyey subxaanahu wa tacaala waa inaad dareento xaqa waalidka uu kugu leeyahay oo aad afkaaga aad ka ilaaliso inaad kelimad xun waalidka aad ku tiraado maxamed ibnu siriin raximahullah oo taabiciinta ka mid ahaa waxaa la yidhi markuu guriga tago oo hooyadiis la joogo asiga dhan codka waa gaabi jiray markaasaa dadku waxay u moodayaan nin qandhahaysoo kale nin xanuunsan dad raacay markaa oo hore aanan u arag soo hooyadii la jooga ayaa waxay dhaheen ma xanuunsan yahay maxamed maanta markaasay dhaheen raggii la yaqiinaa waxay ku yidhaahdeen ma jiranee markuu hooyadii la joogo saa yahay macnaa wuxuu iska ilaalinayaa inuu codka kor ugu qaado waalidka bal qaarkood waxaa la yidhi markuu hooyadii la hadasho codka hooyadii hadduu codkiisa ka sara mariyo koor u xoray jira kafaaro guud ahaan koor u xoraynaya wuxuu isle dembi aad gasha maanta waalidkaa codkooda codkaaga ka sara mari maantana faraha lagu filqaayo gacmaha lagu aasinaayo waxa la yidhaha habartaanu maxay rabtaa odagaan muxuu rabaa waa cuquuq waa cuquuq alwaalidayn marka walaalayaa xaqu waalidka ma yara mu'allafaadaa laga allifay ay culammadu ay ka qoreen waa farducayn xaqa waalidka waa farducayn qof walba ee waajib ku ah oo laga rabo in waalidka loo baarinimo sameeyo qowl ahaan iyo ficil ahaanba loo wanaajiyo wuxuu yidhi hooyadee gobol joogta aaditaankeeda ma waajiba haddii aan dumar ahay muxram aan haysan haddaan dumar ah qof yani waa qof dumar oo maxram aan haysan hooyadana ee gobol jirto aaditaankeeda haddii horta waalidka culamadu waxay u kala qaadaan baahida ay kuu qabaan la waalidan kuu baahnayn adiga xooggaaga iyo maalkaaga markaas aan u baahnayn iyo kuwa kugu baahan xoog iyo maalba marka waxay sii daran tahay oo utegidooda ay waajib tahay culammadu ay yidhaahdaan qofkaas waa inuu si fawran oo ku tago deg deg ah waa markay kuu baahan yihiin si gaar ah haddii laakiin ay jiraan walaalo kaaga aadan oo mas-uuliyaddoodii kaaga aadan ka warhayntoodii kaaga aadan adiga xiriirintooda laftirkeedu waa kugu waajib ama telefoon ku xidhiiri ama mararka qaarba aad oo labada waalid u tag qofka dumarkaa laakiin mar walba maxram waa laga maarmaan waa inay raadsato maxram maxramku hadda waa badan yahay maxramka nin keliya ma ahan soo maa adeeraa noqon kara abtiyaa noqon kara xataa qof ay lacag ka bixinayso markaas maxram u ah ay leedahay anaa safarka soo socday sii socodba kaa bixinaayo raac laakiin maxramka in lagu dadaalo laazim waayo maxram la-aan dhibaato badan ay leedahay safarkeedu marka waalidka imaamu axmed raximahullah waxaa la weydiiyey aalibulcilmi ah su-aashaasaa la weydiiyey alabulcilmina waa farducayn mararka qaar mararka qaarna waa fardu kifaaya waalidkayna waa ii yeerayaa wuxuu leeyahay kaalay oo imow ma u tegaya imaam axmed laba u kala qaaday wuxuu yidhi hadduu baahi kuu qabo waa inaad si degdeg u tahay dalabcilmi waa ka tegaysaa dalabcilmi waa ka tegaysaa hadday baahi jirto waalidkaa u tegaysaa ayagaana haynaysaa fa fiihimaa fajaahid hadday kaa maarmaan oo ay tahay keliya wejigaaga aan arko iyo aan maaragtay waxaan rabaa inaan adiga ku arko hadday tahay waalidka isku day inaad ka qanciso mudaaraa wax la idhaahdaa jira adoon waalidkana maya iyo kuu imaamaya dhihin ayaa la siyaasadeeya waa ku imaan doonaa hadal fiican ood kula hadasho inaad maaragtay duruufahaada aad u sheegto almuhim qaabay waalidka kaaga qanci karaan qaabay waalidka kaaga qanci karaan adoo usluub wanaagsan isticmaalaya wa sala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin